waxaan kaloo rabnaa inaan la wadaagno ummadda reer puntland iyo kuwa soomaaliyeedba annagoo sidaad la socotaanba la joojiyey isu socodkii dadkii ka imaanayay rakaabka ahaa deegaanada qaarkood khaasatan dhanka somalilan iyo xuduudda dowlad deegaanka soomaaliyeed ee ethoobiya waxaa jiray dad ay maamulka somalilan ku soo wareejiyeen dowladda puntland ee soomaaliyeed kadib markii ay muddo ku hayeen meel karantiilah oo ay markay ka soo degeen somalilan dadkaasoo soo gaaray maalinkii shalay ahayd magaalada tangarawe oo dowladda puntland wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kaleba ay la soo wareegeen kadibna la geeyey goobta karantiilka waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dadkaas qayb ka mida oo u socotay maamulka dariskeenna ee galmudug in wasaaradda caafimaadku ay iyadu kaxaysay oo ay ku wareejisay toddoba qof oo ka mida dadkaas maamulka galmudug sida ay maarata wasaaradda caafimaadka xogtii soo gudbisay ay dadkaas wareejisay waxaan kaloo rabnaa inaan la wadaagno dadka reer puntland guud ahaan iyo ummadda soomaaliyeedba arrimaha kale oo dowladda puntland khaasatan guddiga ka hortaga coronavirus uu ku tillaabsaday oo ay ka mid tahay in la diyaariyey fariimo ku wajahan sida dadku ay u dhaqmayaan markay noqoto ka hortaga xanuunkan coronavirus